halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan bisha abriil waa afariyolabaatansanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somaali com idaacaddayada habeennimo waxaa wadajir idinkugu daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo ku saabsan dacwadda mar kale lagu soo ogay dhallinyaro soomaali ah oo lala xidhiidhinayo ururo argagixiso ah marka waxaan ka codsanayaa sheekh cabdiraxmaan maanta in uu asaga hogaanka qaato maadaama masaajidkii soomaalida ugu weynaa asagu uu sheekh ka yahay oo culummadii magaalada uu muxuu u sarsaraysay uu ku jiro boqolaal arday ay joogto masaajida wax ku barata oo dhallinyaro ah oo ka qanacsan waxa kan inay yihiin waxa aan diin ahayn inuu yihiin oo aan jihaad ahayn arrintan maadaama horta ay anigas aan ku qanacsanahay ee internetka badana ka socoto ma aha marka minnesota arrin u gaar ah waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka booliiska talyaaniga ayaa sheegay in ay samaynayaan baaritaan ku aadan siddeed iyo toban qof oo looga shakiyay inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjiriinta ee la aaminsan yahay inay ku xiran yihiin weerar ka dhacay dalka bakistan islamarkaana ay qorsheynayeen weerar ka dhana aqalka vaticanka dacwad ooga lagu magacaabo mauro mura ayaa u sheegay wariyayaasha maanta oo jimco ah in laba qof oo loo malaynayo inay ilaalo u ahaayeen cusaama bin laadan ay ka mid yihiin dadka la tuhmayo kuwo kale ayaa loo malaynayaa inay hore iyana u qorsheeyeen weeraro aan dhicin oo lala beegsan lahaa aqalka vaticanka waxa uu sheegay dacwad oogahan in la dhegaystay taleefano ay kooxdan isweydaarsanayeen iyo ereyo muujinaya weerar ka dhan ah vaticanka booliiska ayaa sheegay in dadka la tuhmaya ay guud ahaan dalkaasi ka aamin markaasi ka aaminsan yihiin ama la aaminsan yahaba in ay yihiin bakistaaniyiin ama afghanistan kuwaasoo isku dayayay kacdoon ka dhana dowladda bakistan mas-uuliyiinta talyaaniga ayaa sheegay in raggan qaarkood lasoo qabtay looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen sidoo kalena qaraxyadii labadii kun iyo sagaalka ka dhacay gobolka bishaawar oo ay ku dhinteen in ka badan boqol qof
dowladda bakistan ayaa wax laga naxo ku tilmaantay weerarka ay ciidamada la dagaalanka argixisada ee maraykanku ay ka fuliyeen xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan weerarkan ayaa waxaa ku dhintay laba la hayste oo u kala dhashay wadamada maraykanka iyo talyaaniga oo ay haysteen kooxda alqaacida wasiirka arrimaha dibadda ee bakistan ayaa sheegay in dhimashadan labadan qof ee rayidka ay muujinayso dhibaatada iyo halista ay leedahay amabay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyuhu wadin oo ay in badan bakistan ka cabatay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay xaqiijiyey geerida labadaasi qof waxaana uu sheegay inuu aada uga xun yahay islamarkaana uu qaadanayo mas-uuliyadda falkaasi
madaxweynaha armeniya sergey sarkizan ayaa maanta oo jimco ah kala qayb galay shacabka dalkiisa marti sharaf kale xuska sanad guuradii boqolaad ee kasoo wareegatay in ka badan hal milyan oo armeniyiin ah oo lagu dilay dagaalkii koowaad ee dunida master sarkizan ayaa kula hadlay dadkaasi oo muruga ka muuqatay oo isugu soo baxay goobta xuska lagu qabtay ee lagu magacaabo yerevan madaxweynaha ruushanka valadimir putin ayaa sheegay inaan loo qiildayi karin dil aan kala sooc lahayn sidoo kalena madaxweynaha faransiiska francos hollande oo ay dalkiisa ku nool yihiin tiro armeniyiina ayaa sheegay in dalkiisa uusan marnaba ilaawi doonin armeniyiintii ay dileen turkiyiinta madaxdaasi iyo kuwo kale ayaa markaasi oo ubaxyo jaallo ah oo xabad xabada wada ayaa dhigay meel lagu xasuusanayo dadkaasi boqolaal kun oo qof ayaa yimid iyo veraan si ay uga qayb galaan xuska turkiga ayaa isna beeniyey in dilkii cusmaaniyiintu u geysteen armeniyiinta uu ahaa xasuuq turkiga ayaa sheegay in armeniyiintu ku dhinteen dagaal sokeeye islamarkaana tirada dhimashada la buunbuuniyey turkiga ayaa wakiilkiisii vaticanka dib ugu yeertay kadib markii horaantii bishan uu baadiri bob francas uu ku tilmaamay dilkaasi xasuuqii ugu horeeyey ee qarniga labaatanaad madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xuska dilka dadka reer armeniya sheegay laakiin ma aanu isticmaalin ereyga xasuuq dowladda induneisiya ayaa safaaradaha shisheeye ee ku sugan dalkaasi ka codsatay inay soo diraan xubno ka socda safaaradahaasi oo soo booqda xabsiga ay ku jiraan dadka ajaanibka ee dilka lagu xukumay kadib markii daroogo ay dalka soo geliyeen lama oga taariikhda rasmiga ee xukunkan dilka lagu fulin doono dadkaasi maxaabiista ajaanibka ee lagu xukumay dilka ayaa u kala dhashay wadamada australia brazil faransiiska iyo nigeria
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wararka ka imaanaya dalka macedonia ee bariga yurub ayaa sheegaya in afar iyo toban qaxooti ah oo qaarkood ay yihiin soomaali ay xalay dhinteen kadib markii uu meel buuraley ah tareen ku jiray dadkan ayaa la sheegay inay isku dayayeen inay si dhuumashaha ugu gudbaan galbeedka yurub sahre ciidla nuur ayaa haddaba qadka telefoonka ee dalka jarmalka kula xidhiirtay tahliil colaad xasan oo ah wariye horey u joogi jiray dalka griiga xog badanna ka haya qadkaasi tareenka ee ay maraan muhaajiriinta oo uu sheegay inuu yahay kan ugu badan ee ay adeegsadaan dadka muhaajiriinta ah
sahra waddadani waa waddo inta badan ay isticmaalaan dadka muhaajiriinta ah waxay ku taalaa oo ay kasoo baxdaa waddanka turkiga waxay soo martaa greega inta badanna safarka dadka muhaajiriinta ah wuxuu ka bilowdaa greega waxayna ku tagaan ilaa waddanka serbia inta badanna dadka waxay soo maraan wadadaas tareenada ay maraan waa wado ciriiri ah oo aada u yar oo loogu talagalo in tareenada ay maraan waxay ku taallaa meel aada jiq u ah oo geedo badan ay ku yaalaan marka dadka waxay kaga dhuuntaan si aanay booliska u qabanin waxay kaga dhuuntaan askarta meel ma ahan loogu talagalay in dadka ay maraan oo socodka dadka loogu talagalay waan gartay marka macedonia iyo turkiga intee loo kala lugeeyaa mise greega markay ka baxaan kadib ayay lugta bilaabaan mise waxaa jira gaadiid dadka intuu greega ka qaado macedonia geeya inta badan waxaa laga soo tagaa greega safarka dadka wuxuu ka bilowdaa lugta ah greega waxaa la yimaadaa magaalo la yidhaahdo saloniki oo caasimada labaad ee greega ah halkaa ayaa tareen laga soo raacaa waxa uu ku keenayaa meel la yidhaahdo bolicastro oo magaalo xadka u dhow ah inta badanna halkaa ayay lugta kasoo bilaabaan dadka waxay ka leexdaan halka ay baabuurta iyo dadka caadiga ah maraan oo waxayna u leexdaan dhankan wadada tareenada ah halkaas oo inta badan dadka lugtooda aysan ku badneen aragtida dadkana ay yar tahay marka markay halka kasoo bilaabaan waxay yimaadaan meel la yidhaahdo afzoni oo xadka ku taala halkaa waxay leedahay buundo yar buundadaasay ka tallaabaan oo baabuurta loogu talagalay laakiin si qarsoodiya dadka looga tallaabsiiyaa kadibna waxay joogaan macedonia xadkeedii gudaheeda uga jiraan marka halkaa la marayo aagaas waa aag inta badan forest ama kayma ah kaymahaasay dadka seseexdaan oo ay ku dhuuntaan safarkoodana halkaa uu ka bilowdaa waan gartay marka waa lug intaasi oo dhami marka laga reebo tareenkaa laga soo raacay greega ee lagu yimid meel ku dhow xadka macedonia ha macedonia markii xadkeeda la yimaado wixii ka bilowdo waa lug waxaa la tagaa magaalo jeflia la yidhaahdo oo ilaa shan saaca loo lugeeyaa markay gaari tahayna waa wakti yar laakiin markii waddada tareenka la marayo waa meel aada u fog oo dadkana dabcan halis badan gelin karta naftooda waan gartay marka macedonia markay gudaha u galaan xaggee haddana ay uga soconayaan ee ay usii safrayaan macedonia marka ay tagaan sida caadiyan ah magaaladaas geflia la yihahdo iyo magaalooyin kalaa jira oo xadka ku yaala magaalooyinkaas marka la tago dadka gawaariyaa looga qaadaa dad dadka tahriibiya gawaari looga qaada waxayna geeyaan magaalo ku taala xuduudka serbia iyo macedonia waxaa la yihahdaa fictinse halkaas ayaa haddana safar kale oo mararka qaar la marayo isla wadadii tareenka oo lagu tegayo adi muddo shan saacadood ah baa lagu lugeeyaa halkaas ayaana lagu tagaa serbia waa dhul aada u qabow sidan qiyaasayo oo cimiladiisuna ay aada iyo aada isku babedesho sidey markaa suurtagal ugu noqotaa shan saacadood inay dadku lugeyn karaan iyo in ka badan wallahi xaaladaha si aad bay u adag tahay oo xataa waxa aan suuragal ah dadka qaar in halkaas kaymaha ku yaala ay muddo lix maalmood shan maalmood joogaan sababtan waxaa lagu sheegaa gawaarida dadka qaadaysa oo tahriibiyaasha tahriibiyayaasha oo yacni iska ilaalinaya askarta iyo inaan la ogaanin xogtooda meelo qarsoodiya laga qaadaa halkaasaana marka qaar ay ku daahaan oo baabuur ay ku sugaan waan gartay marka haddaynu usoo noqono jidkan maanta shilku ka dhacay waa xuduudka macedonia mise wuxuu ku dhex yaalaa gudaha dalka macedonia intaaad ka war hayso wuxuu ku yaalaa eh, gudaha macedonia waaye Eh, isla halkanna haddii aan eh, dib eh, kuga xasuusiyo eh, waxaa sanadkii laba kun iyo afar iyo toban eh, dhammaadkeedii bishi bilihii septem- eh, november iyo december meelaha waxaa ku dhintay laba wiil oo eh, soomaali djiboutian ah oo halkaa uu tareen ku jiray Eh, inta badanna shilalka noocaasi ah way ka dhacaan waa gudaha xadka macedonia waan gartay marka ma tareenba iyagana dilay eh, soomaalida hore ee halkaa ku dhimatay ha tareen baa dilay Een, inta badanna shilalka noocaasa way ka dhacaan sababtoo ah een, tareenada marka wadadaas lagu lugeynayo een, tareenada dadka gadaashooda laga yaabaa inay mararka qaar ka yimaadaan eh, iyagoon filaynin ama een, shanqartooda aan maqlin su-aasha dad badan isweydiinayaan waxay tahay eh, sida sawirada eh, laga soo qaaday dadkaasi eh, ay muujinayaan dadku waxay ku dhex lugeynayaan jidka tareenka inkasta oo ay cidhiidhi tahay oo meel buuro iyo kaymo ay tahay haddana waxa weli bannaan meelo lugtu mari karto oo tareenka wadadiisa jambigeeda saaran maxay dadku meelahaas u isticmaali waan Eh, inta badan dadka soconaya eh, waxay u lugeeyaan eh, raxan raxan Een, tan kale wadada eh, sidaad sheegtayba way jirtaa Eh, dadka soo marayna waxay sheegaan in dhinacyada marka la marayo eh, jayga in dadka uu dhibayo oo aysan si hagaagsan ugu socon karin amaba ay ka dhacayaan mararka qaar ay tahay meel qar ah oo geedana ay leedahay geedahaasna ay ka baqayaan in amaba ay meelaha qaar ay wadooyin gawaarida ay ka dhow yihiin sidaas darteed guuxa gawaarida iyo mararka qaar inaan la kala saari karin eh, in waddo tareenka uu kusoo socdo marka qaarna eh, waxaa dhacdaba in eh, meel soka laga arko oo hal mar dhinacyada lagu wada boodo halkaana eh, tareenkii uu ku gudbo ama mararka qaar hoon xoog la uu yeeriyo taasina ay tilmaam u noqoto in askartu eh, ay yimaadaan oo dabcan meesha dad ay marayaan uu- ay dareemaan
kaasi waxau ahaa tahliil colaad xasan oo ah wariye horey u joogi jiray dalka griiga xog badanna ka haya qadadka tareenada ay maraan muhaajiriinta markaasi doonaya inay u gudbaan dalalka yurub sahre ciidla nuur ayuu u waramayay xuseen haye waa tahay haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqiidada toddobaadka waxaa toddobaadkan inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka maalintii axadda ee lasoo dhaafay howlgal ay fuliyeen hay-adaha ammaanka ee maraykanka ayaa lagu soo xidhay lix dhallinyaro ah oo soomaali ah oo loo haysto argagixisannimo iyo inay doonayeen inay ku biiraan ururka isis ee ka taliya qaybo ka mida ciraaq iyo siiriya dacwadoogayaasha federaaliga ah ee dhallinyaradan soo eedeeyey ayaa sheegay in lixdan dhallinyarada ah oo da'doodu ay u dhexayso sagaal iyo toban kow iyo labaatan ay ahaayeen saaxiibo iyo dad isyaqaan afar ka mida waxaa lagu xidhay minneapolis gobolka minnesota axaddii lasoo dhaafay halka laba kalena lagu xidhay iyagoo ku sugan magaalada san diego gobolka california dacwadoogayaashu waxay intaasi ku dareen in dhallinyaradan uu midba kan kale ku tashkiiliyey inay ku biiraan isis oo ay u safraan syriya islamarkaana qaar ka mid ah laga hor istaagay hase yeeshee ay isku dayayeen siyaabo kala duwan oo kale inay maraykanka uga baxaan war ka soo baxay xeel ilaalinta gobolka oo la baahiyey oo dhallinyaradan lagu eedeynayay ayaa magaca dhabay laguna sheegay dhallinyaradaasi cumar oo labaatan sano jira maxamed cabdixamiid faarax oo kow iyo labaatan sano jira iyo cadnaan cabdixamiid faarax oo sagaal iyo toban jira oo ay walaali yihiin cabdiraxmaan yaasiin daa'uud oo koob iyo labaatan sano jira zakariya yuusuf cabdiraxmaan oo sagaal iyo toban sano jira iyo hanad mustafe muuse oo sagaal iyo toban sano jira qaar ka mid ah waalidiinta iyo ehelada dhallinyaradan oo ay v o edu la hadashay ayaa beeniyey in wiilashooda ay xiriir la lahaayeen argagixisada haddaba arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qaybgalayaan sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis gobolka minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka qadka minnesota ayay sheikha iyo kamaal dacasba ku jiraan qadka taleefonka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa isna ku jira ismaaciil jiride warsame oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa mahadsantihiin waa mahadsantaha waa dhowna arrintan argagixisada iyo xagjiriinta caruurta way soo noqnoqotay dhibaato xooganna way ku haysaa soomaalida maraykanka gaar ahaan kuwa gobolka minnesota marka hore aan ku bilowno aragtidiinna waxaan siinayaa oon ku horumarayaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين waa run in runtii aada lagu hayo arrinkan lagu eedeynaya dadka jaaliyadda soomaalida ee ee joogto gaar ahaan minnesotana u badan maraykanka joogta ama canada meel walbaba way jirtaa runtii arrinkaas oo hadda ka hor iyo haddaba iyadoo jaaliyaad kale oo ay jiraan iyagana muslimiinta ah ee iyagana meelaha kale ku nool iyagana ay jiraan dad ka baxay laakiin annaga inaan maqlin inta badan shaqartooda wa waa gartay waxaan siinayaa kamaal baan siinayaa walaal waad mahadsan tahay sheekha iyo iyo ismaaciilna waan salaamayaa dhibaatadan haddii argixisada iyo kubeelisteeda wax ku kooban ma aha soomaalida muslimiinta oo dhan baa waayahan lagu eedeynayaa minnesotana haddee boqol kiiba toddobaatan iyo shan soomaalida maraykanka ku nool marka dhib iyo dheefa halkan ay u badan tahay laakiin dee anugu waxaan dareen khaasan qaba oo ah soomaalida muslimiinta kale way ka duwan tahay way ka aqoon yar tahay madowgii baa noo sii dheer halkan marka waan u jilecsannahay howlahan oo kale inna looga faa'iidaysto soomaalida waa dad diin jecel kuwa argagixisada iyo hay-adahoodana way ufududahay inay ciyaalkeeni ka faa'iidaystaan kuwa kale dawladda iyaga laftooda howlahan ka macaasha ee ganacsiga ka samaystana waan ufududnahay marka soft target baan yaan unahay baan arrimahan dareensanahay laakiin wax noo khaasa ma aha wa wa waa gartay ismaaciil baan siinayaa jirde portland bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waa idin salaamay kulligiin iyo dhegeystayaasha kulli waa run arrintan waa kolleytaba waa arrin aada usoo noqnoqotay sida oo kamaal walaalkeen ka dhawaajiyeyna waa arrin aanan soomaalida gaar u ahayn balse maadaama waxyaalo fara badan oo oo dhinaca bulshada ah aan aan wadanka ugu cusubnahay amase dadka kale soo galootiga ah amase aan badankeen qaarkiin laga yaabay inaysan luqada ama aqoonin amase sharciyada fahamsanayn waxaa fudud qofka inuu qalad ku dhaco marka waa nugulnahay marka arrintaas aniga waa waa arrin aada uleysada oo in looga hadlo u baahan oo sidii nuglaantaas looga bixi lahaay si loo foojignaan lahaay see maxaa la dhahaa dadka dhalinyarada ah wacyigelin loogu sameyn lahaay sharciga wax looga bari lahaay dadka kulligood ma wada aha dad wada xun oo maxay aheeta oo ku wada biiraayo dadka fara badan waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn dabcan kuwo oo damacsan oo maskaxda laga xadayna way nagu jiraan ayadana taas naftirkeeda inaan la dafirina waa muhiim oo aanan la dhihin micnaha ma jirto arrintaas maadaama oo aan ognahay dad fara badan oo soomaali ah inay ku dhinteen wadamo kala duwan oo dhalinyaro u badan marka arrintaasna arrin aanan la qarin karin inay tahay oo in lagu qanco la ogolaado oo isla markaana laga hadlo sideen ku xalinaa ayaa ila kuman wa waa gartay aad baad u mahadsantihiin aragtidiina sheekh cabdiraxmaan baan ku noqonayaa sheekh cabdiraxmaan waad aragtaa dhalinyarada gobolka ee soomaalida waxaa lagu eedeyn jiray inay aadeen ama tagaan al-shabaab oo ay dabcan ka barbar dagaalamaan marka la fiirina al-shabaab waa dad soomaali ayaa hogaankeeda haysa oo soomaaliya ka dagaalamaan laakiin markan la leeyahay dhalinyaro loo eedeynayo inay isis ku biirayeen ama syriya tegayeen ma fikir gaara oo ay raacayaan baa jira mise iyagaa iska goosta inay dalka maraykanka ka tagaan oo dhibaatooyin kala halkan ku haysta
bismillahi raxmaan iraxiim waxaan rabaa insha allahu tacaala arrinkan horta annaga noo gaar ma aha waa caalamkao dhan uu ka jiraa ama yurub ingiriiska canada meel kasta oo muslim joogo dabcan dadaa ku ta'asursan fikirkan oo qaatay hataa shabaabka soomaaliya waxaa brobagandada sameynaya ama ama waa wax guud oo ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya qaacida iyo shabaabka ka dhexeeya dhalinyaradana waxaan isleeyahay sababaha ugu wacan ugu horeyso yacni dhalinyaronimada sideeda waa wakti qofka uusan bislayn oo uu ku jiro xilli koritaankiisa uusan saldhigan weli oo uu u nugul yahay inuu go-aan deg dega qaato welina ma xasilna itisaalka caalamiga ah oo isu furan oo maanta internetka hadduu galo meel kasta adduunkana uu kusoo wareegi karo fikir kastana lagu shubi karo marka taasaa sabab u ah waxaan isleeyahay dhalinyaro qaar badana xabsiyada ku jiro qaar badana wareersan oo darooga iyo ku dhaco dhalinyarada had iyo jeer waa meesha aadka aada khatarta oo nin walba uu taarget garayn karo marka waxaa isleeyahay waxaa sabab u ah sababaha dhalinyaronimada iyo caalamkooda isu furan kulligiis oo dhan oo qof walba maaragtay wixii raba lagu shubi karo saasaa isleeyahay sababaha ugu weyn iyo annagoo qaxooti ah runtii waa run oo sharciyada aan aada u garanayn waddankan iyo waxaan isleeyahay lafteed taxadar badan inaan inaan muujinay inuu waddankan ku cusubnahay iyo sharciyadiisii wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan kamaal baan siinayaa kamaaludiin walaal horta barnaamijkan waxay la tahay dhibaatadan eh, waxay leedahay sababo kala duwan anisaan u arko Eh, mid waa mid aan anagu sababnay soomaali haddaan nahay midna waa mid ay sababeen eh, muxuu ahaa hadda dhibaatadan hadda anaga noo khaaska ee maanasood soomaalida xiliyaan ka hadlayaa mid annagaa sababnay eh, midna waxaan isleeyahay dawladdaa sababtay dawladdana annagaa u fududaynay inay ka faa'iidaysato maxaa yeelay eh, fikirkan xagjirnimada ee diinta islaamka lagu xadgudbayo waa fikir muddo dalka soomaaliya laga gadahayay shacabka soomaaliya laga gaday ee laga dhaadhiciyay soomaalida inayna boqol kiiba boqol muslim ahayn ay jiraan qaar gaalo ah oo in labada jihaado ay banaan tahay oo la gadahayay muddo soddon sano ka badan jawiga loo diyaariyey inay ciyaalkeenu ay xagjir noqdaan taas anigu eedeeda waxaan saarayaa culummadii fikirkaas ee muxuu ahaa ummadda ku baahisay ee ilaa culummadaas ay ummadda kasoo garbaxaan oo arrintaa ay xaal ka bixiyaanna anugu shaksiyan kulaba kalsoonin baan ku- ee ku qabi mahayo Ee, taas eedhaa waxaan saarayaa culummada fikraddan wahaabiga ee xigirka dalkeena ka gaday ee ilaa haddana gadayso Ee, ta kale markii arrintaa dhacday dhallinyaradeeni caqiido qariban oo dhahaysa soomaalidu boqol kiiba boqol muslim ma aha waa lala jihaadi karaa bulshadii baa ka buuxa markii sheekada laga gaday way fu- waxay u fududaysay in laga dhaadhico haye waayahay tallaabadii hala fuliyo gaaladii halala jihaado murtadiinta soomaaliyeed ama murtadiinta kale muslimiinta ahayd halala jihaado oo halagu janno tago in laga dhaadhiciyo oo jawaasiis muslim isaga dhigaysa loo soo diro oo ay FBA dawladda usoo dirto oo macnaha eh, tallaabo ficil ah caqiidadii qaribnayd ficil loo bedelo way u fududaatay marka waxaa isleeyahay anugu labada eed waxaan u qaybinayaa wadaadada fikirka galay una fududeeyay ciyaalkeena in la dhaho ku jihaada muslimiin soomaali ama muslimiin suuriyaan ama ciraaqiyiin ah dhiigooda inuu banaan yahay ka gaday labada eed baan labasaan u qaybinayaa waxaa intaas sii dheer waalidiintii iyo bulshadii halkan oon isku xirnayn oo dayacaad iyo muxuu ahaa daylaha fara badan baa ummadeena haysata Eh, ilaa runta la isu sheego la isu soo fadhiisto culummadu isu yimaadaan waalidiinta yimaadaan aqoon-yahan ku yimaado labada xaajoodeyla war maxaa naga qarinay ilmihii maalin walba waa la aruursanaya hadda lix baa la xiray saa anugu ka- ka hor qabo labaatamiya hadda investigation ku socda ama baaritaan ku socda minnesota keliya kulligoodna in la xiray u badan tahay so arrintu ma sahlana sida loo fudaysanayo way ka adag Wa- tahay waa in si dhaba looga doodo looga xaajoodo laska soo fadhiisto waa gartay Waa een, kuma adeeg.
halka halka waan usoo noqon doonaa een, ismaaciil jirde oo portland jooga ismaaciil ha anigan maxay aheedtay waxyar xoogaa maxay aheyd walaalkay een, kamaal waxyar aan maxay aheyd arrintaas aan aan ugu yar ra'yi duwanahay ila ma aha arrintan inay tahay keliya arrin ku saabsan diin iyo xagjirnimo dhankaas keliya ka imaanayso waa xagjirnimo iska socota oo hadda adduunka maxay aheyd waataad aragtay soomaaliya bes ma aha dad waxaad arkaysaa xitaa shalay soo muslimay oonan diin waxba ka garanaynin oo laga yaabo qofka inuusan salaada toosin karin oo beritana wuxuu qarxiy lagu dhahayo marka maaha wax dheer oo ma soddon sano qasab ay tahay inay soo socotay caruurtan maraykan ay ku dhasheen minnesota twitter iyo waxay isticmaalaan instagram wax ma ahan oo dheer ay la leeyihiin waxaa laga yaabaa haddaa weydiisid inaysan shan suura ka saaxiibsanayn marka aniga ilama sheekadan marka waa dad dabcan un taas naftirkeeda ayada khatar ah oo fikraddaas inkastoo aan hadda aan ku eedeynin walaalka inuu asaga dhankaas ka wado laakiinse dad badan oo waxay noqotay haddadan ah, maxaa la dhahaa diinta eedeynteeda waxay noqotay een, industry amase business dhan ganacsi badan oo dad fara badan oo maxay ahayd amase soomaali hore diinta uga tagtay sida ayaan xirsiyo kale amase dad kale oo aananba soomaali ahayn ayaa arrintaas aada u buunbuuniyay marka dadka dhalinyarada naftirkooda markay maqlaan adiga diintaada ayaaba sheegaysa waxaan ayaga naftirkooda dhankaas naftirkeeda ka imaan kartaa way imaan kartaa dabcan oo la dhihi karaa een, een, diintaada ayaa sheegaysa in dadka oo la laayo oo san waaye diin islaam meeshaas waxay ku sheegaysaa ma arkin intaasoo masaajid waa tagay muxaadarooyin waa dhegaysanay soomaaliya dadkan kusoo korayaan ku jiraa ma aanan arkin wadaado soomaali ah oo waxaas dhaxaayo oo meel badan oo meel taagan ah dabcan way jiraan hal iyo labo laakiinse waxaan areologiga waxay ku saabsan tahay badanaa waa dhalinyaro amase ashkhaas dhinaca society-ga amase bulshada qeybaheeda ugu ugu sii maxay ahaata dhibaatada badan guriga ama waalidkaa ka maqan amase aabahiyaa ka maqan amase xitaa hadduu qofkii oo fiican yahay korka intaa uga jeedna anaga waxaa laga yaabaa ardaygii inuu jaamacaddii ku adkaatay amase dhibaatooyin kale ay ku dhacday amase xitaa hadduu een amase een dhibaatooyin maskixiyan ku dhaceen waxaasoo dhan marka intaanan si soya society-ga ama bulsho ahaan in looga fikiro aa muhiim ah. dabcan Waa.
qaybta diinta way ku jirtaa laakiin aniga waxay ila tahay waxay kamid tahay een waxa waa qayb yar oo oo oo ayna ka imaan karta naftirkeeda dhinacyo kale kala Wa- duwan wa- waa gartay aad baad umahadsan tahay ee, waa kugu soo noqon doonaa sheekh cabdiraxmaan ee, halka dooda ay dhigayaan waad maqlaysaa kamaal iyo iyo ismaaciil bismillaah waxaan jeclahay horta waxaa waxaa la yidhahda cudurka haddii aan la garan ee daawada ee lama daaweyn karo ee fikirkan ee ah ee dadka in la gaalaysiiyo ma aha fikir ee soomaaliya ka yimid asal ahaan wuxuu ka yimid ee asal waktigii saxaabadii oo joogta uu ka yimid oo khawaarijta nimanka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabaas iyo saxaabadii nebiga oo joogay gaalaysiiyeen oo ay yidhaahdeen waa gaalo oo muslimiintii laayeen marka mid eedeedii garteeda soomaali keliya loo haysta ma ahe waa fikir khawaarijta weligii soo jiri jira haddana waa jiri doonaa marka shayga meel haddii laga meel aadsan jirin haddii laga aado oo qofka uu yidhaahdo qolo uu xoogaa necab yahay oo isagu masalan waxyaala isku diidan yihiin uu la aado fikirkii oo yidhaahdo iyagaa eeda galay sax maaha fikirkan waxaa qaba aniga maaragtay wahaabiye fasir haddii la yidhaahdo qofka wahaabiye ma fasiri karaba wahaabiyada waa magac un la maqlo diinta islaamkana usuul ay leedahay iyo caqaa'id iyo waxay leedahay kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii ummadda qofna waa ka qalloocan karaa qofna waa ku toosnaan karaa dad badanaa gaalaysiinta dad keliya kuma eeg dad badanaa muslimiinta gaalaysiiya ama qalloocan waxay u baahan tahay marka fikirkan saas u jiro in lagu saxo kitaabka iyo sunnada adoon meel kale la aadin oo aanan qof aad masala waxaa ka dhexeen aan la doonin in la yidhaahdo fikirka muslimiinta gaalaysiinteeda fikirkan takfiirka oo xadiiska ah oo cusub masar uu kasoo bilowday ikhwaan muslimiin nimankii xabsiga ku jiray ayaa yidhi dadkan xabsigeena geliya maxay yihiin halkaasuu kasoo bilowday culimadan waa la dagaalameen waa la radiyey waa laga hadlay marka waxaan qabaa aniga haddii lala aado meel kale waa gaarkeeda dadka culimmadii bay laynayaan dadkii bay dilayaan oo qof walbay gaalaysiinayaan marka fikirka ase fikir in loola dagaalamo oo la yidhaahdo maxaa lagu gaaloobaa oo qofka muslimka uu ku gaaloobi karaa muxuu muslim ku noqon karaa soomaali waa gaaloobi karaa hadduu rabo soomaali kristaanna hadda waaba caddaysanayanoo waa arkaysaan ka hadlayan raadiyaasha marka qof ma jiro soomaali midabkeenaan wada nahay muslimiin ma noqon karna gaalo lama laha laakiin waxay u baahan tahay in la yidhaahdo usuusha islaamka qofkee baa gaala qofkee baan gaal lahayn qofkee lala dagaalamo qofkee lala dagaalamin taan waxay u baahan tahay in cilmi ahaan dadka looga qanciyo cilmi ahaan dhalinyarada looga qanciyo laga daaweeyo sida cabdullahi ibnu cabaas markii nimankii khawaarijta uu la hadlay ilaa wuxuu ka soo celiyey intaasoo kun uu ka soo celiyey markuu la dooday marka wax ma daaweyneyso waa sida hadda gaalada qaarkood yani gaalo badana waxay u adeegsanayaan xagjirnimada inay rabaan muslimiinta inay ku darbiyaan oo waxay leeyihin muslimiinta oo dhanba fidnadan waaba diinta islaamka diinta islaamka hala darbiyo oo hala waxeeyo qofkii marka hadduu saan noqdo waa waa mushkila waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaan su-aal kale ayaan rabaa inaan idin dhex dhigo laakiin marka hore aan maqalno codadka hooyo dhashay laba ka mid a wiilasha la eedeeyey iyo gabar la dhalatay mid ka mida wiilasha oo v o a ay wareysatay waxaa iga xihan laba caruur ah maxamed cabdixamiid faarax iyo cadnaan cabdixamiid faarax ilaa iyo hadda wax lagu soo eedeeyo oo ilmaheena lagu soo qabto oo lagu soo xiray ma naqaano f b i gurigeena dhan soo weerartay kor iyo hoos bay naga soo weerareen ilmihii qaar bay xitaa bastoolada iyo odaygii korbay waxay kaga soo dejiyeen bastoolad fadhiga ayayna iskugu kaaya keeneen marka annagana waxay yidhahdeen ma hadli kartiin maxamed aaway maxamed maaqaanaan ku idhi cadnaan aaway cadnaan wuhuu daayaan ku idhi ilmo badan oon habariro u ahayo walaalkay ee guriga joogay kulligeenna waxay iskugu kaaya keeneen fadhiga ninka la yidhaahda cadnaan waxay ka soo kaxeeyeen guriga maxamedna looyarkiisa ayaa wuxuu noo sheegay inuu californiya ku xiran yahay marka nabadgelyadii aan waddankan soo doonanay waxay noqotay argagax dhibaato caruuraheena ina la ugaarsado oo ama ayaga dhexdooda laisku soo adeegsado oo la yidhaahdo midba mid loo soo diro caruuraheena ina lagu rido wax la yidhaahda cabsi oo kuwa yareera guriga noo joogay cabsisho lagu rido oo loo goodiyo maantana la yidhaahdo ama waana la xiraaya ama ciddaasaad la shaqaysiin aniga mana aaminsanayn ciddaas ilmahayga ay la shaqeeyaan magacayga hodan baa laydhahaa guulaad waxaan aaminsanahay in lagu soo xiray xaq darro iyo wax oo ma aragtay hadda si aan meesha markaan ka akhriyay oo qof been ka sheegtoo sarabgareeyay cunugan waa cunug yar oo shaqaysta oo iskuul dhiganayay oo walaalihiis iyo annaga dhanbana wada caadi- caawinayay oo hooyadiis caawinayay waxaan oo laga sheegay wiilkeena annaga waxaan ka ognahay ma jirto wax oo ka jira oo run ana ma aha cunugeennana habeen iyo maalin annakuu noo soo hoydaa gurigeenna wuu imaadaa waxaanayta oo laga sheegayo annaka waabuu nagu cusub yahay
waalidiinta iyo ehlada caruurtan waxay ku doodayaan in een, caruurtooda aysan eh, waxan shaqo ku lahayn oo wax kale ay qaldan yihiin ma qabtaan marka in eh, qaar ka mida dhallinyaradan la masabadinayo oo abriye ay yihiin oo eh, eh, siyaabo kala duwan maaragtay eh, loo eedeynayo oo arrintan wax kale cid kale oo qaldan oo arrintan dhallinyaradan eh, ku farfiiqaysa oo dowladda maaragtay been ka gadaysa ay jirto waxaan siinayaa kamaal baan siinayaa walaal waad mahadsan tahay anugu dhalinyaradan lixda hadda la xiray warkooda waxaan maqlay muddo hadda laba bilood meelaha laga laba bilood iyo bar markii ay qaar ka mid a isku dayeen inay ka duulaan gobolka chicago ama gobolka new york oo ay basaska qaateen waxyar kadib ayaa la ii sheegay waxaa la ii sheegay inay ka tirsanaayeen koox ilaa labaatan iyo shan dan oo saldhigooda uu ahaa masaajidka daarul faaruuq ee bloomington oo nin masri ah oo la yihahdo amiir mashcal uu muddo dhowr sano ah uu tarbiyeysanahayay jimaca uu jari jiray dib- masaajidka dhexdiisa habeen kastoo isniina gurigiisa ku shidan jiray casho u samayn jiray biza u geli jiray muxaadarooyin jihaad iyo iyo iyo iyo iyo in la dagaalamo ku saabsan u jeedin jiray markay qaangaaraan sideed iyo tobanka gaaraanna maxay ahayd ay badigood bixi jireen Eh, ninkan hadda ku maqan syria ee baxay la yihahda cabdinuur ee dhalinyarada laleeyahay bada xiriir buu laleeyahay ninkaasay saaxiibo ahaayeen labaatan iyo shantaas iyo asagaa ugu firfircoonaa baa laigu yiri labaatan iyo shantii waa qaar baxay oo dhintay qaar hadda lahayso xabsi ku jiro iyo qaar baaritaan ku socdo ayay u qeybsan yihiin marka anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradan waalidiintood dugsiye iyo masaajid bay geysteen diin iyo iimaan bay la raadsadeen laakiin dugsiyadii iyo masaajidii baa ho- mas-uuliyadoodii gabay oo ogolaaday ninka ajnabiga ah ee jaajuuska aan u ku toonsannahay ee kasoo dagaalamay soomaaliya al-shabaab ka tirsanaan jiray ee masriga ah inuu dhalinyaradii iyo dugsiyadii Wa- iyo masaajidii uu ka dhex ugaarsado marka eh, ninkaasana u eeda badi saarayaa Wa- waa gartay iyo qolihii u ogolaaday ciyaalkan lagu aaminay ee waalidka u geystay inay ninkaas ay u gacangeliyaan waa waa- Marka waa- anigu- waa gartay waxaan rabaa waxaan rabaa waxaa kaloo kugu daraya walaalow eh, wiilashan gobolada kale lagu leeyahay way ka safrahayaan waxa ay dawladdu hadda bilowday maaha waa afyadu xeeladaha ay isticmaashay kamid tahay haddii canuga ama qofka uusan ka gudbin xuduudaha gobolada oo uusan gobolka u safrin sharciga federal kuma qabanayo sharciga gobolka unbaa qaban marka waa la diray dawladdaa dirtay f b i da u dirtay inay marna u safraan chicago mar new york haddana california u- u sida oo ay- muxuu ahaa u safraan baasaboorradooda markii waalidka uu ka qaaday f b i da baasaboorro shaygaan idin siinaynaa california noogu imaada ku tiri markay dhaheen lacag ma haysano waxaa lagu yidhi gaarigiina soo qaata california noogu imaada annagaa shan kun iyo shan boqol idinkaga iibinayna gaariga marka meeshan waxaa ka wada shaqeeyeen runtaan aaminsanahay eh, dawladda wakti badan iyo lacag qarash badan gelisay oo dhalinyaradan marin habaabisay anugu eedda badi dawladdan saaray waa waa gartay kamaal eh, een, een, hadalkaa aad sheegaysa iyo xogta aad sheegaysa waa xog weyn oo eh, dabcan een, warbaahinta iyo eh, inta badan aan la baahin bal xogtaa xag halka aad ka heshay iyo waxa aad eh, ku taageeraysa inay inay xog jirta tahay xogaha laba weeye mid waa way qoran tahay oo dacwadii dawladda soo ogtay ku jirtaa in eh, ay wiilashan isku dayeen gobollo kale inay ka safraan in waalidkoo baasaboorradii ka qaaday in baasaboorro fayga loo ballan qaaday oo la yidhi california imaada way qoran tahay Eh, warqadda ashtikadii ku taallaa waad- eh, waad arki kartaan midan ah inay ka tirsanaayeen koox xalaqa ah oo labaatan iyo shan ah dhalinyaro saaxiibaday ah oo dugsiga iyo masaajidka lukule baa warka ii sheegtay qaar ka mida wiilasha la xirxiray anigu qaraabaan ahayn oo hadda xabsiga ku jiro marka xogtaas anigu hadde howlahan maxaan daba socday ilaa laba kun iyo lixdii markii dhalinyaradii u horreysay ee al-shabaab aatay ilaa hadda cilmi baaris baan ku waday Eh, meelaha magaaladeenan dhalinyarada laga ugaarsado iyo dadka ugaar waxaasoo dhan waa ka wadaa waana la socdaa mas-uuliyad shaksi aan iska saaray cidna iima xir saaranin marka eh, haddii aad idinka laftigiin waraysataan oo dhex gashaan dhalinyarada iyo meelaha maaragtay laga ugaarsado waa ruwaan kartaan Wa- waa gartay.
wax adag ma aha in xogta la helo A- aad ba- aad baad u mahadsan tahay Eh, een, een, ismaaciil jirde oo bortland joogaan siinaya ismaaciil
ha aniga maxay ahayd horta kolleytaba ilaahay ayaa og wax qof walbaba oo een- een niyadiisa ku jiro aniga ma ma ma ka hadli karo keliya waxaan dhageystay warbixinta ee- oo officialka ah amase war-saxaafadeedka ay qabteen f b i-da iyo iyo iyo xereelaalyaha ninka lugar la dhaho marka sida kolleytaba ku cad warbixintaas wax ay ku eedeeyeen shaksiyan amase oo een- een dad jooga gudaha minneapolis ma aysan sheegin keliya waxay sheegeen dadkan inay ahaayeen dad ayaga wada xiriirayay laga yaabo inay la xiriireen dad syria joogo marka aniga intaasaan kolleytaba aan ka ogaan karaa laakiin arrintan kale oo ah een een dadkan ma la dabay iyo maxay ahayd waxaan ma lagu qasbay dowladda ma ma ku qasabtay sida kolleytaba iska cad oona la og yahay marka qof dadka qaarkood inaysan aad ula soconin aa laga yaabaa laakiin dabino fara badan aa yaalo maraykankana sharciyan waa arrin laba arrin oo aad isugu dhawaa jirto ay dadka badanaa ku wareersan yihiin mid waxaa la dhahaa entrapment midna waxaa la dhahaa sting operation entrapmentiga waa sharci darro waa illegal lama samayn karo sting operationka waa la ogol yahay ilaa maxay ahaatay booliiska isticmaalo kulliyaa la wada isticmaalaa wax yarayna ku kala duwan yihiin farqiga weyn marka ay ku kala duwan yihiin waxaa waaye entrapmentig ama midaan oo dabinka oo nooca xa- oo- oonan la ogolayn waa midka lagu qasbay qof dembi uusan horay u gali lahayn midaan kale laakiin waxaa waaye waa loo sahlay dembi oo gali lahaay marka dowladda waxyaabaha keliya ay hadhowti rabtay maxkamadda inay ka cadayso qolyahan oo oo dembi baarayaasha ah waxa ay ku qasban yihiin inay caddeeyaan waxaa waaye dembiga annaga waa u- waa ufu u furnay qofka ma ma ma sameey ma isku dayay hadday tahay su-aasha jawaabta haa oo asaga qofka doontay sida iyadoo bir birta oo lagu dabo dooliga ama jiirka dadka u yaqaano haddii oo la geliyo basal oo marka oo dooli amase jiir soo doonto oo asaga isku daya inuu oo maxaa la dhahaa cuno oo basashaas kadib oo oo oo ku dhacdo birta marka waxaa laleeyahay adigaa gardaran laakiinse asiga hadduu iska garmaro amase maxay ahayd just because qof amase sababta haddii ay taalay keliya wax oon oon dabinka hadduu yaalay adiga ma dhihi karti dabinka maxaa loo dhigay sababto ee wadankan muhiimada koowaad waxaa waaye in la ilaaliyo ar- dadkii ku biiraayo qolyahan lala dagaalamayo marka waa inaa taasna lagu digtoonaada oonan diyar- dowladda lagu eedaynin waa shaqo ayaga u yaallo waxaa waaye is- een, inaan dadka laga dhalinyarada laga joojiyo arrintaas inaysan ku dhicin aysan dembigaas galin waxay waa wax u yaalla bulshada laakiinse dowladda ma lagu eedeyn karo maxaa dabinyana u dhigteen dabinyo fara badanaa yaallo wayna yaali doonaan marka taas ha lagu baraarugsanaada aniga dhihi lahay wa wa wa wa- waa mahadsan tahay Eh, eh, intiina laga yaabo inay eh, dhegeysiga barnaamijka dib kaga soo biirtay waxaanu eh, bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan tabinteenna idaacadeed idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaa ka qaybgalaya sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sadiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka qadka minnesota ayay shiikha iyo kamaal dacas ku jiraan qadka taleefonka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa ku jira isna ismaaciil jirde warsame oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university Eh, aan dib ugu noqona barnaamijkeenna Een, waxaan siinayaa sheekh cabdiraxmaan baan ku- ku horumarayaa culummada aqoon-yahanka waalidiinta iyo dhalinyarada iyo dhammaan bulshada gobolka ku nool Eh, doorkii loo baahnaa ma ka qaateen si arrimahan looga hortago e, e, e, dhallinyaradana maaragtay loo ilaaliyo waalidiinta iyo dhallinyaradana laisku xiro door doorka bulshadu ay ka qaadato arrintan eh, m- gaabis ma yahay
Eh, bismillah waxaan dhihi lahaa eh, marka u horeysa eh, hosaashii u horeysay oo ay ah kamaal ay ka hadleen iyo eh, waxaan dhihi lahaa eh, arrinta wiilasha inay bari yihiin ayaa laga yaabaa ilaa haddana waa bari wiilasha ilaa dembiga lagu soo cadeeyo waxaa hadda eh, waa baaritaan dowladyada socdo waxaa ila quman inaanan laga hadlin eh, ilmahaas waxaa dhici karta kulligood inay bari yihiin ilaa hadda waa beri iyaga laakiin waa lagu soo eedeeyey dowladda wasaa'il badan ha isticmaasha iyada laakiin inaynaan hadda dhihin wiil dembiyay ku jiraan ama dembi kuma jiraan waa beri ilaa la xukmiyo eh, oo maxkamad ay xukunto oo wax walba adraafta la dhegeysto oo kulli marka halkaasaan u joogaynaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inay beri yihiin insha allahu tacaala Eh, tan waalidka iyo culummada fikirkan markuu soo baxay ma laga hadlay waa laga hadlay dalka gudihiisana waa laga hadlay eh, dibaddiisana waa laga hadlay shiradaa la qabtay minnesota waxaan eh, waxaan qabanay markii u horreysay oo dhalinyarada shabaab ay aadeen la yiri oo fikirkan lasoo bandhigay muxaadaradan laga qabtay waa ka hadalnay eh, khudbooyinka jimcada lagaga hadlay eh, waalidiinta waa la tawciyeeyey runtii wasaa'ilkii dadka wax lagu gaarsiin lahaa o dhan waa laga hadlay waalidiinta xataa waa u waa waa waa waa kala hadalnay manaabirtaan kala hadaln waxaan idhi ilmahaada ha u dhiibin gacanta ha u gelinin qof aadan qof aadan garanayn ilmahaada fikirkiisa dadka yacni waalidiin waa laga yaabaa qaarkood inay iska gaabiyaan oo qof aan ehel u ahayn hadda dugsiya waa la furtay hadda nin walba oo maaragtay kuwa aan ognahay inay gaangi ahaayeen shalay ah qur-aanka aan waxba ka aqoonina waxay kuleeyihin qur-aanka aan dhigaynaa marka taa waa waa waa la sameeyey awareness waa la sameeyey runtii aada u xoog badan laakiin hadde dadkii dad badana laga yaabaa inaysan wax fulinin laakiin waxaan leeyahay aniga culummada iyo masaajidda iyo annaga masaajidka abubakar xataa tarasbaasaan u jarnay raggii fikirka qaarkood waday oo websaydyada qori jiray oo dhalinyarada maaragtay oo dadka ku gaalima xukmina oo masaajidda qaar ku dagaalamay xataa tarasbaasaan uga jarnay oo inay masaajidkaas usoo dhawaan karin si dhalinyarada ay safe u noqdaan oo dhalinyarada ay u helaan amaan ilaa heerkaasaan gaarsiina runtii marka waxay la tahay masaajidan xataa hadda la magacaabo bloomington iyo masaajid waxaan ku ognahay sheekh wanaagsana joogo oo sheekh weliid idris ayaa joogo runtii dhalinyarada dee meelbaba waa iska geli karaa meel beesheed waxa masaajiddu waa open qofka adiga intaad qaadatod rid istaagto ma dhihi kartid itusa i d gaada ama ilaa inaad qofku ku ogaata maaha wuxuu qabo laakiin waa in aada looga taxadar masaajiddu waa open laakiin inta badan dhalinyarada aan banaankaaba lagu recruit gareeya waxa laga yaabaa internetka sida hadda dawladda ay sheegtay internetkaasuu ku xiran yahay ama wuxuu nin tegay oo gudihii ku jiro oo ama syria joogo ama soomaaliya joogo ninkaasaa lasoo hadlaya meesha waa fiican tahay kaalay ma waxaasaa ka socod uu leeyahay marka ani waxaan qabaa maaragtay waalidiintu way dadaalayaan laakiin weli waxaan u baahan nahay wixii way socdeen dadaal badan aan u baahan nahay runtii inaan sameyno oo aynaan la kala joojinin culamada gudaha waaba lagu dilay shee cabdiqaadir nuur faarax masaajid dhexdiisa lagu toogtay asoo casir tukanayo culamadii jaamacadda waa lagu dilay qaarkood xamraa lagu dilay qaar badan lagu laayay marka dadkii la dagaalamaya way yani fikirka waa lala dagaalamay aad baa loola dagaalamayaa laakiin haddana waa jihaas xoog badan oo dee isku xiran oo ejinsadiisa iclaamka iska leh wa wa waa gartay aad aad baad umahadsantaha waa kugu soo noqon doonaa kamaal baan siinaya kamaal aragtidaada adiga bulshada gobolka inay arrintan u istaagtay oo si dhaba ay ula dagaalantay in kale
walaalow waan ugu mahadnaqayaa sheekh cabdiraxmaan waan ogahay inay dadaal sameeyeen muddo ah ay dhalinyaradii fikirkan u ololeyn jirtay masaajidda ka ay ka mamnuuceen abubakar waa ka warqabaa waanan inu ku mahadsan yihiin laakiin ma aaminsani jaaliyad ahaan reer minnesota haddaan nahay inaan arrintan xilkii naga saarna aan gudanay ilaa hadda shir arrintan u khaasa oo magaalada lagu qabtay oo lagaga xaajooday guddi rasmi oo joogto oo hawshan soomaalida ka shaqeeya dhibaatadan xal uraaga lama samaynin marka waxaan ka codsanayaa sheekh cabdiraxmaan maanta in uu asaga hogaanka qaato maadaama masaajidkii soomaalida ugu weynaa isagu uu sheekh ka yahay oo culummadii magaalada uu muxuu ugu sarsareysay uu ku jiro inuu isugu yeero jaaliyadda shir la qabto oo culummadii loo yeero aqoon-yahankii loo yeero dhakhaatiirtii loo yeero waalidiintii loo yeero hay-adihii communitiga loo yeero la sameeyo guddi rasmi ah oo soomaaliyeed oo joogto ah oo barnaamijkan ka hortagiisa ka shaqeeya haddaan annaga ka shaqeynin dad kalaa ka shaqeysanaya marka waan ka gaabinaysaan dareensanahay waktigii arrintaas wax laga qaban lahaana waa waa lasoo dhaafay laakiin waxay la tahay in si dhaqsa ah lasaga yimaado oo guddi loo saaro arrintaas anugu aan soo jeedinay wa waa gartay aad baad umahadsan tahay ismaaciil baan siinaya ismaaciil ada aragtidaada kolley gobolka gobolka oregon magaalada portland baad ku nooshahay dabcan dhalinyaradan soomaalida ah ee meelaha kala tegaya ee ma aha minnesota oo keliya meelo kalena way ka jiraan minnesotabaha ugu badnaatee marka ma qabtaa bulshada soomaalida ee maraykanka ku nool haddaan sidaa u dhigno inay ka gaabisay in arrimaha dhalinyaradan la askaraynaya ama ay argagixisadu ka faa'iidaysanayso wax laga qabto
maxaa la aniga waxay ila tahay kolleytaba sida ila muuqato arrintaas soomaalida haddaan nahay haddii dadkeeni dhalinyaradeyni oo mustaqbalkii noo ahay haddii qaarkood oo in badan la la wadaayo micnaha arrintaas meesha way ku jirtaa inaan gaabinay marka odaasna hal qof keliya lama saaraayo ama hal group amase wadaadada lama dhahayo amase sida kale laakiin waa arrin kulligeyna wada haysta waalidiinta besma u ah gaar marka laakiinse sida aniga ila tahay dhibka ugu weyn waxa uu ka jiraa waxaa waaya internetka marka waa in la fahmaa meesha ugu weyn oo dhibaatada ka socoto dhibaatadan hadaa la fiiriyey aniga kolley waxaa ii soo baxsay shaksiyan dhibka ugu weyn inuu internetka yahay sidaas awgeed aniga iyo dad fara badan oon aqaano oo dhalinyaro u badan amase maxaa la dhahaa xitaa waalidiin ah waxay bilaabeen inay bilaabaan dadaalka inay internetka arrintaas uga hortagaan oo aan is- isku dayno in aan arrintaa meesha dhibka ka socdo aan aan aan hoosta ugu hooseysa aan ka bilaabno marka hadda aniga waxay la tahay qeybtaas inaa xooga la saaro oo een, dabcan een, masaajidada iyo meelaha kale iyo xa- meelaha laisugu yimaado inay ka socoto oo halka oo dhinac wado amase dhinkan ninka een, maxay ahayd dadka oo oo- oo ama dawladda oo oo dhankeeda ka socoto in lala shaqeeyo oo si fiican laysaga wada kaashto waa loo baahan yahay laakiin meesha ugu weyn oo xitaa dawladda ay u taagla'dahay oo adduunyada dhan loo taagla'yahay ama soomaaliya meel kasta ha ahaato waa internetka wa- waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan baan uh, siinaya sheekh cabdiraxmaan een, arrintan culays fara badan bay dabcan ku haysaa bulshada gobolka ee, dhibaato fara badan bay soomaalida markii horena kasoo carartay dagaalada sokeeye iyo dhibaatooyinka wadankooda halkii ay nabadda usoo raadsadeenna dhibaatadan kale ay kaga daba ee, kooxaha xag jirka kaga daba yimaadeen oo ee, caruurtii ay maaragtay marin habaabinayaan Ee, xalka maxaad u aragtaa maxaa xal noqon kara ay kula tahay ee, talada uu kusoo jeedinayay ee, een- een- kamaalna waad maqlaysay Eh, waxay la tahay xalka eh, waxaa eh, horta wixii waa fikir jiro fikirkana eh, waxaa lagu daaweeyaa fikir in la- in laga qanciyo eh, ilmihii inuusan waxaan sax ahayn Eh, boqolaal arday aa joogto masaajid wax ku barata oo dhalinyaro ah eh, oo ka qanacsan waxa kan inay yihiin eh, waxa aan diin ahayn inuu yihiin oo aan jihaad ahayn dad badanna sa- waxaana ka qanciyay culimmada ka qancisay oo diin ahaan wixii u taxliiliyo uga qanciyey marka ani waxaa yani xalku horta marka u horeysa dadka in la daaweeyo dadka in la- ninka isqarxinayo oo minada isku xirayo oo isagiina isdilayo dadkana suuqa jooga laynayo ninkan waxbuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay inuu janno ku galayo waxa kan waana laga dhaadhiciye wuxuu u baahan yahay in laga daaweeyo oo fikirkii eh, laga eh, fikir ahaan looga daaweeyo oo diin ahaan looga daaweeyo taasuu u baahan yahay Ani daawada ugu weyn xalka ugu weyn waa taa waxaan qabaa welina hadda effortiga waa iska xadadan yahay waa la geliyay dadaal badan laakiin dadaalkaa dadaal kasii badanay u baahan tahay oo oo oo dadka lagu wacyigeliyo Eh, ama gudaha soomaaliya ha noqoto ama halkanba ha noqote in dadka yacni loo sharxo oo diin ahaan loogu sharxo arintaasaan qabaa tan kale waalidka inay tawciya inay inay baraarugsan yihiin ilmahaada ha u dhiibin eh, qof aadan ogeyn ilmaha waa innocent waa ilmo aan qalbigooda xaashi iska yahay wax marka wixii lagu shubo unbaa a- a- a ku qormay marka waalidiintana inay baraarugaan oo ilmahoodii ay kontroolaan wadankan maraykanka ilmaha hadduusan qaangaar ahayn la- waxba uma sheegin nin wax u sheegi kara ma jiro isagoon waalidka permission u samaynin qof wax u sheegi kara ma laha yani waa la ogyahay eh, in ilmuhu ay khatar u yihiin haddii wax loo sheego inay wixii iska qaadanayaan marka waalidiintan inay ilmahoodii ay gacanta ku hayaan oo u geystaan dadka tarbiye fiican oo miisaaman oo tarbiyeyna inay u geystaan oo aysan noqon ama macalin hebel aree hebel oo xagga joogo ama waxba aan lagu af- been loo- loo- loo sheegin oo ilmihiisi uusan gacanta u gelin qof bari yani dhibaato u geysanayo waa gartay marka taa waalidka iyo eh, wixii kaloo dee dawlad anaga waa naga weyn tahay dawlad laakiin jaaliyadda waxaa rabnaa inay ku baraarugaan oo fikirkii la dagaalamaan insha allahu tacala waa waa gartay aad baad umahadsan tahay Eh, kamaal aan adigu maxaad u aragtaa halka anigo saan kuu sheegay in jaaliyaddu ay shir degdegay ka qabsato arrintan la isugu yimaado la isugu habarwacdo guddi joogto oo arrintan la tacaalo ilaa xalka maaragta ay ka dhamaato arrintanna loo sameeyo guddigana masaajida iyo dugsiyada iyo aqoon-yahankaba iska kaashadaan baan anigu soo jeedinayaa shirkaasna in si dhaqso loo qabto oo jaaliyadda loo yeero oo la yidhaahdo dhibkana ma haysta muddana wuuna haystay wuuna nagu sii socdaa wuuna sii ballaaranayaa seen u xalinaa dawladda de anagu inta ka badan isku haleyn karno inaan isxilqaano oo aan is abaabulno yaalo quman oo guddi joogto ah oo arrintan xal u raadiyo oo ah, muxuu ahaa cilaajiyo loo sameeya la quman
Eh, eh, ismaaciil eh, waad maqlaysaa Ah, qaybta aniga la dhahayo maxaa la dhahaa een, een, shirarka amase dood cilmiyeedyada amase een, een, een, een, ho- een, eh, dad inay du- bulshadayna ay ay xil gooni ay iska saarto arrintaas waa arrin saxsan laakiinse marar badan waxaan arkay shirar fara badan aan arkay oo hadda ugu dambeeyay midka white house lagu qabtay badanaa inay shirarka aysan u badnayn shirar ajendahooda uu yahay in la xal helo oo aa u malaysid arrin dhacday oo markaas taagan oo oo la rabo in markaas la dhaho wax waxaanaan si u sameynaa dadka leesugu keenayna meesha aysan marar badan aysan ahayn dad ehel u leh waxaa waxyaabahaas waxaa kamid ah arrintan maadaama horta ay aniga saan ku qanacsanahay ay internetka badanaa ka socoto ma aha marka minnesota arrin u gaar ah kiiska waxaan xasuustaa ugu horreeyey oo qof soomaali oo maraykanka wuxuu ku qarxinaa la dhahay inay ka dhacdo portland magaaladaas aniga waa joogay hal qof amase hal community masaajidka waa iskula tukan jirna wiilkaas hal qof oo la hadlaayo maan arkin marka aniga ila ma aha walaa ama qof fiican oo dhiib ama qof xun oo dhiib ma aha maku koobnay arrinta intaas maku koobnaanaysa marka waalidka waxa in laga hadlo u baahan in bulshada inay ka hadasho oo kofishararka hadda la sheegay oo walaalkeen kamaal ka dhawaajiyey amase dad kale ha keenaan laakiinse inuu shirka ajendihiisa oo uusan ahayn shir laysku baleem gareeyo amase maxay aheeta laysku eedeeyo oo la dhaho kuwaana ka mas-uuleh kuwaana ka mas-uuleh ay noqoto meel laysku arko fikrado kala duwan laysugu keeno laga doodo arrintan saas looga guungaaro awgeed saasaa xalka ugu weyn ila jiraa qof walba waalid ahne waa inuu ilmihiisa la hadlo oo si directl ula hadlo uuna ka warhaayo oo dadku la socdana og yahay internetkana inuu noocyada kala duwan oo social media u isticmaalo oo og yahay dhaqaale ahaan cunugaas waxa soo gala oo og yahay meeshuu ku bixiyo oo og yahay ousan keliya oon cuntada caloosha loo buuxinin oo la dhihin soco waa in waalidka ay ka warhaayaan ciyaalka tallaab kasta uu sheegi karo daqiiqadaas meeshuu joogo hadduusan ogeyn uu qiyaasi karo sababtoo e waxaa waaye hadda saaxiibadiis way og yihiin saaxiibadiis internetkaasay kala socdaan marka adiga waalidka kama liidatid saaxiibada adaa cunugan dhalay adigaa wadanka keentay amase ku dhashay wux uu saaxiibkiis samaynayo ogaaw waalidiin fara badan waxaa arkay waxay weydiinayaan saaxiibkay wacayaan hebel ma aragtay leeyihin saaxiibkaasa uga waroon sababtana waxaa keenaysa social mediahaas uusan la soconin amase waalidiin fara badan waxaan arkay dhaha ilmahayga maba isticmaalaan maba u ogoliba marka waxaa waaye hoosay ka isticmaalaan dabcan ma ka warhayo waalidkii marka ana waalidkaas waxaan dhihi lahaa soomaalida in loo furabo social media maxaa la dhahaa tababar oo ku saabsan waxa ka socdo iyo sida loola dhaqmo kaas in laga bilaabo maadaama dhibka ugu weyn oo meeshaas yahay
aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin sheekh cabdiraxmaan kamaal kamaaludiin iyo weliba ismaaciil jirde dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa mahadsantahay dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo ay ka qaybgalayeen sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee minnesota kamaaludiin axmed xasan oo dacas loo yaqaan oo agaasimo ka ah urur xuquuqul insaanka soomaalida ka shaqeeya oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo labadooduba ku jiray qadka taleefanka ee magaalada minneabolis qadka taleefanka ee magaalada portland gobolka oregon waxaa isna barnaamijka uga qayb qaadanayey ismaaciil jirde warsame oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolkaasi kana tirsan jaamacadda gobolkaasi ee oregon state university intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno dhammaanteen waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana xuseenoo aan kugu soo celiyo waa barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa aalaaba noo soo diyaariya nalana socodsiin doona
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan wasaaradda waxbarashada ee dalka masar ayaa waxa ay sheegtay iyada oo waddo qorshe looga hortegayo xagjirnimada in laga saarayo manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo sare ee dalkaasi maadooyinka diiniga ah ee la xidhiidha taariikhda islaamka qaarkood gaar ahaan kuwa ay sheegeen in ay dhiirigelinayaan jihaadka iyo la dagaalanka dadka aan muslimka ahayn ra'iisul wasaaraha masar ibraahim maxlab oo go'aankani taageerayay ayaa waxa uu sheegay in ururada xagjirka ay adeegsanayaan qoraallada diiniga ah ee aan wakhtiga iminka la joogo la jaanqaadaynin ama aan khusaynin si ay u abuuraan dhallinyaro xagjir ah oo aaminsan fikirka xagjirnimada ururada diiniga ee dalka masar ayaa si aada uga soo horjeestay arrintan haddaba arrimaha ugu weyn ee taariikhda islaamka khuseeya ee laga saarayo manhajka waxbarashada ee dalka masar waxaa inoo sharxaya axmed xirsi maalin oo diraasaadka sare ee islaamiga ah ku diyaariya dalkaasi masar maalmahan dambe waxaa soo cusboonaaday arrimo la yidhi waxaa laga saaray manhajka masar oo weliba ku saabsan taariikhda islaamka ku saabsan waxyaabaha la sheegay in laga saaray amase manhajka masaarida laga saaray waxaa ka mid ah taariikhda cuqbat binu naafic oo ahaa ninkii furay waxaa loo yaqaano maqrib alcarabi oo nin taabiciya ahaa sidoo kale waxyaabaha laleeyahay waa laga saaray waxaa ka mid a salaaxudiin alayubi weliba arrimihii khuseeyey jihaadkii ama ama maxaa tidhahda xoreyntii uu baytulmaqdis uu sameynayey sidoo kale waxyaabaha la sheegay oy dadku leeyihiin waxaa loogu talagalay in lagu qariyo arrintan waxaa ka mid a waxyaaba yaryar oo xikaayaad ama maxaa tidahda sheekooyin yaryar oo ardada yaryar oo dugsiga hoose iyo loogu talagalay oo ku qornaa manaahijta in la la bedelay sidaasna ay kus ku macneynayaan dadka kasoo horjeeda in lagu qarinayo isbedelka rasmiga ah ee la sameynayo ee la doonayo in bulshadii laga saaro shiriirkii ay caalamka muslimka la laheyd iyo iyo iyo katirsanaanta maxaa tira caalam islami ka tirsan tahay iyo islaamka ay asalka uleedahay in la bedelay ku eedeynaya saas darteed lagu qarinayo xikaayaadkaas yaryar oo la tuuriyey ama sheekooyinkaas laga bixiyey arrimaha asarka oo la bedelayo marka saxaafadan kolley aada ay usoo maxaa tidahda weliba kuwa oo qolooyinka mucaaradka u badan wax ka qorqoray laakiin weli waxaa jiro meelaha qaar kutub la gubayaa jirtay oo weliba xataa uu ku jira nin qaar culamadii azhar kitaab ay kutub ay qoreen ay kamid ahayd oo meel muuqata lagu gubay sababtana waxaa lagu macneeyey in kutubtaasi ay dhiiri gelinayaan xagjirnimo iyo maxaa tidahda fikir adag iyo waxyaaba noocaas oo kale ah lagu macneeyey dadka faallaya siyaasadda dalka masar ayaa sheegaya in wixii ka dambeeyey markii talada ay la wareegeen militarigu inay sii xoogaysteen kooxaha loo yaqaano liberaaliyiinta iyo dadka taageersan in diinta iyo siyaasadda la kala saaro waxaana astaamahaasi arrintaasi muujinaya ka mid ah baaq uu soo jeediyey mid ka mida wargeysyada dalkaasi gaar ahaan qoraa la yidhaahdo doctor shariif shobashi oo ku baaqay in toddobaadka dambe la qabto isku soo bax ballaadhan oo ay ka soo qayb gelayaan ilaa iyo hal milyan oo qof oo lagu qabanayo fagaaraha caanka ee taxriir halkaasi oo ku baaqay in dumarku ay iska dhigaan xijaabka madaxa lagu asturo taasi oo ay warbaahinta dalku siyaabo kala duwan uga hadashay waxay ahayd arrin hal nin oo oo saxafiya uu ku dhawaaqay oo uu yidhi waa inaan sameyno mudaaharaad oo mase banaanbax lagu sameynayo oo xijaabka la iskaga siibayo la tago taxriir meeshii weyne banaanbax laga sameyn jiray waagii miisaankii taxriir in la tago arrintaasna ninkaas unbay ilaa hadda ku ekeed ma ahayne cid kale oo la qaadqaaday ama kula kula jirta arrintaas ma anan maqal sidaa darteed waxaa ninkaasi radiyey amase si fiican in badan uga jawaabay dad badan oo xataa azhar ay kamid tahay meelo badan azhar ay kamid tahay iyo dad culuma oo kala duwan asaga waxyaabaha uu ku salaynaya arrintan waxaa kamid a inuu leeyahay waxaan uga daysanaynaa arrintan islaan hore oo masaari yahuda shacraawi la dhihi jiray iyada naftarkeeda xijaabka siitay hadda ka hor bilaawgii qarnigii labaatanaad iyo arrimo sidaas oo kale inuu leeyahay xorriyada macnaha gabdhaha waa in la xoreeyo iyo waxyaaba sidaas oo kale ah inkastoo saxaafaddu ay aada uga hadashay oo ninkaa warkiisa aada loosoo qaadqaaday dad badanna way u jawaabeen oo wakiilka azhar amase in mas-uul azhar ka tirsanaa ka mid ahaa oo aad arrintaas uga jawaabay oo yidhi hadalkaas waa hadal gef islaamka ku ah iyo masar islaamnimadeeda ayna tahay in laga hortago
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha islaamka halkaad kala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal haddii ay idin dhaafaan barnaamijyada idaacadda v o a waxaad dib ugala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com sidoo kalena waxaad ka dhageysan kartaan idaacadda v o a taleefanadiina gacanta iyo weliba boggeena internetka wixii fikradaha dhegeystayaal noogu soo hagaajiya emailka v o a oo ah somaali at v o a news dot com guud ahaana idaacaddeenii dhegaystayaal habeenimo waa naga intaa caawa intaan mar kale dib hawada ugu kulmi doono saacadda marka ay tahay lixda iyo barka aroornimo beri waa dhammaan asxaabta v o a xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.